bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh raafael ramadaan kariim dhegeystayaal qodobada wararka shabakada warbaahinta warsanamay baan ku weynaa hamiinkii xalay weliba si toosa idaacadda warsanlan gudaha furay oo ay gobatay tarta aqooneedkii bil kasta oo ramadaan lagu baraday kheyre ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya mayba kuweyt kula hadalay taageerowka xakameewka covid toban sagaal somalilan mayba ka dhawaaqday go-aamo ka saabsan ku horseedowka cudurka coronavirus ee adduunka eedkan saamay ciidamada baleeska soomaaliya maybaa la sheegay intii gobodeen askarigii dadka shacabka ka dili degmada boondheere wararka banaankan welibaan koowina shiinaga oo sheegay tiradii inkiyanid ee cudurka coronavirus
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
taariikhdii labaatan iyo shanta bila afaraad ee abril sanada labada kun iyo labaatanka hiraabnimo sabte uu aka dhawaada warkii oo faahfaahsan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo maybahamiinkii xalay iyo daha furtay barnaamijka tarta aqooneedka oo sanad kastaba muddo la gobodow bil kasta oo ramadaan weliba idaacadda warsan iyo qobadaasee tartan aqooneedkii bulshada inku baradeen hamiinkii xalay hayti tartanka oo si wada jir aan isku kaaladaayeen warsan iyo garab walaal weliba daha furay maamulka degmada baydhabo haataba lamada xaafadood ee xalay ka tartamayeen oo shal eh bardaale e iyo weliba ideed b natiijooyinka kashal dhammaatay iyo si tartankan daahfurmi wali warbixintunn ku haya maxamuud cabdulaahi xasan gaabsha halo berdaale e halo radio warsan halo ideedabi halo radio warsan waa amiinkii koowaad waana eeta sanadkii lihaad ee tartan aqooneedka bilo barakaysan ramadaan oo sanad walba iyo qubadaasta shabakada warbaahinta warsan radio ee magaalada tambaydhaba tartanka weliba taabageliyaaya walaalo garab walaal iyo weliba warsan raadiyo oo suqaanladay sanadkan dhinaga su-aalo sanadkan weliba isku leh oo diyaariyahaya iskuulka hoose dhexe iyo weliba sare ee kawaadir sidoo kale lamada su-aal ee dhexitaalka dhagaystayaalka weliba hadiyaari doone intii isu socda tartankan bilan barakaysan ramadaanka ururka horumarinta ee deedo oo isu ka howlgalo deegaanada maamulka koonfur galbeeda hamiinkii halay ee sabtada weliba hayti hamiinkii koowaad ee tartan aqooneedka bilatan barakaysan ramadaan welibana laka furay oo tartan hiise la dhexmaray lamada xaafadood oo shale bardaal ee iyo weliba ideedabi welibana la weydiiyey muntadoba sugaal tuutal ama wadartayeeda hayti tumunge fara sugaal tartanka markee dhammaaday kureed weliba natiijada ka dhawaaqay maxamed salaad oosukusoodi gruubka garab walaal ruukniyadayn tartamayana hamiinka koowaad oo bil ramadaan ee tartan aqooneedka lin bilaawdi ayba tartamayn lama xaafadood oo shal ee ideede e ideede b iyo bardaale ee xaafad kastana maba xaqan leta intii la warsado todoba su-aalood hoobaan ka horeeyay xaafada ideede e ideede b maba la warsaday todoba su-aalood todobaad su-aalood la warsaday maba ka jawaabtay shan lama su-aalood iyo lahaytaa beer dareyti walfaidaysa ena mahalno maba la koytay toban dhibcood saas oo kale bardaale e iyana maba la warsaday todoba su-aalood todobaad su-aalood la warsaday maba ka jawaabtay likumid e walfaaiide ena mahalna saas dartiye xaafada bardaale e hal su-aal iyo qaab anshax gudi gooya anshax darro iyo ka dhaqmin dartiyo bardaale e maba la koytay tomiyo kow dhibcood iyada eena toban dhib sida oo kale weliba uga tartanka ka balansana oo tartan hiise leh laku sugahaya haddii laahayara xaafada daarusalaam b iyo weliba deegaanka daynuunay ee
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo miba uuse khadka teleefoonka kala hadalay madaxda dalka kuweyt useona kula hadalay taageerowka xakameeyaka covid toban iyo sagaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo kulanka mibalan ku hadalay iskaaladowka lamada dal saas oo kale sidii dowladda kuweyt iyo soomaaliyan ku taageeri lahayd dadaalada lagu horseedo cudurka coronavirus ee adduunka saameeyay miba saas oo kale kulan kulan ku hadlay arrimo ammaanka dhaqaalaga iyo siyaasadda dalalka ka jarar ururada jaamacadda carabta ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ee khadka teleefoonka wadahadallo kulwaalada dhigshay dalka ee kuwait sheekh sabaax maybaan saaslika erey war-saxaafadeedka kubaya xafiiska kheyre warka maybaan taasii ka daray walayo kuwada hadleen intii ku mid aheed iskaashadooka lamada dale dhinyadii dhaqaalaga amniga iyo siyaasadda maybaan laasa hadal qaaday sidii kuweyt soomaaliya an ku garab sii lahayd xakameeyowka coronavirus oo magaalada muqdisho ee eedanka badahaaye dhinaca kalean somalilan miba ka dhawaaqday go-aamo ka saabsan ku horseedowka covid toban sagaal wasiirka maaliyadda somalilan saacad cali shire oo la hadlay warbaahinta miba uusaha bandhigay go-aamo dowladda deertay oo dhili oo ku dhaladay xanuunka coronavirus oona sheegay intii si adag oon hirgeliyayaan miba uuse sheegay intii hoos dhigeen intii hoos landhigay canshuurtuli ku qaado ganacsatada deegaanada maamul goboleedka somalilan saas oo kale wasiir sacad miba ku warbiyey sanduuqyada iyo somalilan iyo suubidii eelaka taageer oo shacabka iyo dadka danyarta e miba intaasi ka daray intii saas oo kale caawinaad deg deg ee somalilan iyo sii doonta bulshada danyarta maadaama laga guda jara wakhtiga bilo barakaysan ee ramadaan taliska ciidamada beliiska soomaaliyeed imiba sheegeen intii ogolaanta ka dhigeen askari dadshacaba xalay ka dili magaalada muqdisho maba sheegeen intii askariga usisi bareer antoogadi lamada qof oo shalhayen bilaamay iyo onog dhallinyaro ah xilliyo fadhiyan albaabka miinsho oo kiyaala meel andhow isgoyska jubba ciidanka beliiska saldhigga degmada boondheer miba galantaha ka dhikeena askari ku tirsan isla booliiska saldhigga degmada boondheer oo xalay lama qof oo shacaba sibareera anka toogdi iyo laka eri qoraalka isgoyska jubba warkaasna weliba saas laka sheegay warakubay taliska beliiska dilka uusujeysiga askarigaas oo ku tirsan ciidanka beliiska degmada boondheer xalay abuuriyay banaanbaxyo dhikan dad shacabe oo ku nool degmada banaanbaxga oo ahay korabshada weeddi imiba hadeeray ilaa xilligii dambe ee xalay muddi dadwiilayaraha guban isgoyska jubba ee magaalada muqdisho surunku warkaasiin ku haa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shiinaga mibaaha tabiyaha ee tumila makiis oo cusub oo coronavirus ee bili april labaatiyo afar muddi la barbardhika liti xaaladood ee cusub ee maalintii hore xogta guddiga caafimaadka qaranka iyo muujiya tumila midabkiisa ee cusub ee coronavirus ee guddiga iyo miba saas oo kale sheegaan intii labaatan iyo sagaal xaaladood oo cusub oo walyar hoose un ku dhihi maalintiin ka damboytay ee soddon iyo afar han oo weli iyo ka dareerta baaritaan warkii akhyaara idaacadda warsan hiraabtan kula dareerteen surunka waneen ka dhamiye